wasiirka waxbarashada galmudug maxamed xaashi dhoor iyo mas-uuliyiin ka tirsan galmudug ayaa ka qayb galay xaflada qalinjabin oo lagu maamuusay ku dhowaad laba boqol oo arday oo ka kala baxay macaahidda iyo maasooyinka ku yaala degmooyinka galmudug ardaydan oo la guddoonsiiyey shahaadooyinka dugsiga sare si ay ugu sii gudbaan jaamacadaha iyo waxaa shahaadooyinka bixisay dallada mu'asasooyinka macaahidda shareecada soomaaliya xafladda ayaa sidoo kale waxaa kasoo qayb galay xildhibaano wasiiro dhallinyaro iyo mas-uuliyiin ka socday jaamacadaha iyo marjaraf kale gudoomiyaha guud ee dalada macalin maxamed cali jimcaale oo ka hadlay xafladda ayaa uga mahad celiyey mas-uuliyiinta iyo marjarafta kasoo qayb gashay isagoo tilmaamay doorka muhiimka ah ee daladu ay ku leedahay horumarinta waxbarashada shareecada iyo fududeynta ardayda inay helaan fursado waxbarasho oo sare lagu qaday aqoontooda qaybaha bulshada iyo mas-uuliyiinta ka soo qaybgalay munaasabadda ayaa hambalyo u diray ardayda qalin jabisay iyagoona sheegay inay sii wadaan waxbarashadooda aysan halkaas uga harin maalintoodii qalinjabinta ay tahay muddo badan wakhtigooda iyo maaragtay qaaliga ah kusoo bixiyey inay maanta heerkan soo gaaraan waxaan idin leeyahay hambalyo sidoo kale waxaan hambalyo la qaybsanayaa waalidiintii iyo maaragtay dhammaan mas-uuliyiintii dadkan maaragtay gacanta ku hayay ee heerkan maaragtay soo gaarsiiyey ayagana in badan ku taamayay maantaoo kale inay sidaanay dhacdo ayagana waan la qaybsanayaa waxaan idin leeyahay hambalyo waa dadaasheen waxaa la yidhi arda jaamacad ka qalin jabinaya hawamaadii ahaa jirtay xaflad loo dhigay la soo dhoweeyey marka maanta haddii mid diinaya ay ka qalin jabinayaan ayaduna waxaan isleeyahay guul soo hoyato waaye in lasii taabageliyayna mudan tahay macalinka hadeer hadlayaana warkaa dhammaystiray wuxuuna ku dhammaystiray aqoonta maadiga iyo diinigaba in mataana laga dhigo lana mataqaanaa wada tiixgeliyo in maantay aada fursaddan heshaan oo raabidadan amadalladan heerkeeda uu gaarsiisan yahay in aada maanta shahaadada qaadanaysaan ee taanawiga tasdiiqii wasaaradda waxbarashada ee federaalka iyo tii arrimaha dabadda labadaba ay kugu dhegan yihiin waa fursad aanaan runtii annagu markii dhexo oo baraarugu dhacay aanaan helinin haddii ma og tahay arooskaadii hore arooska cajo badana aragto marmaray kugu soo dhacdaa ama lagugu celiyaa mar kale marka runtii waa nasiib gaara oo aada hesheen
dalada mucasasada u soo abaabushay iyo ardadan wejiyadooda laga dheehan karo firfircoonida iyo baahida u qabaan weli hamuunta waxbarashada inaan kala soo qayb galo maalintiina shahaadada iyo maalintiina qalinjabinta aadaan ugu faraxsanahay gabangabadii munaasabadda ayaa waxaa soo xiriray wasiirka waxbarashada galmudug maxamed xaashi dhoore waxa uuna ardayda kula dardaarmay inay jaamacadooda u gudbaan aysan ka harin waxbarashada ay soo bilaabeen
si guud halkan waxaan ka rajaynaynaa waa meel mu'ahalaadka ducaadda insha allah ay ka soo bixi doonto tacliintiinina inaad sii siyaadsataan baan rajaynaa macaahiddan siirada iyo fiqiga iyo axaadiista iyo qur-aanka iyo cilmigii halkan uu ardaygu ka soo jeedinayay cilmul irthi ama dhaxalka la yidhaahdo intaba dadkan ayagoo oo kala duwan ayaa la rabaa inay ku soo diyaargaroobaan hadhow markaad sii gudubtidna ogaaw hal faniyoo ka mid aad ku takhasusaysaahee baacinaa siday hadda isugu kaa duubantahay isuguma sii kaa duubnaanayso daad jaamacadda tagtid waxaa macquula inaad cilmulxadiid keliya macnaha aad awga soo baxdid ama fiqiga awga soo baxdid ama aad qur-aanka keliya tarkiisisid laakiin hadda si guudaad muqtadafaad ama goosgoos oo meelihii dhammaaya aad haysataa marka inaad insha allah waxaan rajaynayaa guulo badan oo intan ka badan hadda ardadan meelo degmooyin badan ay ka kala yimaadeena macnaha sida xogtu sheegayso laakiin waxaan rajaynaynaa in ay macaahidaasu ballaartaan oo laga wada shaqeeyo oo tashiilaad iyo fursado iyo scholarship iyo sida iskuullada kaleba gacanta loo saaro in laga wada shaqeeyo haddii ilaaha yidhaahdo ardaydan ayaa ka kala yimid degmooyinka galmudug iyagoona kasoo qayb galay xafladdan lagu gudasina shahaadada lagu qabtay magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug